agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda maamulka somalilan maamulka dekadda berbere iyo mas-uuliyiinta shirkadda d b world yaa xaraggu ku gooyay qalab casri ah oo lahaka kordhi dekadda berbera qalab kunya ee qalab casri ah oo laka ogaadow tayada alaabo ha ku degow dekadda berbera wayna qalabkun hirgeliday shirkadda galanta ka hayta dekadda berbera maareeyaha dekadda somalilan siciid xasan cabdulaahi oo ku hadalay munaasabadda xarag jarka iyo wayba uuse sharxay qalabkun iyo walow isqobda doona aad baan ugu faraxsanay maanta munaasabadan waa horumarkii oo iska soo daba dhacaya tiyoo la fulinayo siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan in la kobciyo dekedda berbera iyo dekedaha qaranka oo dhan maanta waxaa u dembeeyey iskaankii oo lagu rakibaya halkan iskaanku muxuu soo kordhinayaa maadaama dekeddeennu ay noqonayso deked caalamiah oo maalinba tirada kontaynaradu ay soo kordhayaan hore waxay u ahayd si maamulka wasaaradda maaliyaddu ay u baadhaan in la tafniido konteynar kasta la furana laakiin maanta laga bilaabo konteynaradii wixii isku aytama ee iskaankaasi uu baasmareeyaa inaannu ku hakanayn dekedda haddii ilaahay idhaahdo marka labaad waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda maaliyadda oo tacab iyo fishan badanba gelisay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan maxamed xuseen ou siina hadaliyo weybowsi sheegay in qalabkun iswalbadan kubedelo doona la dareerowka tayada cuntada iyo qalabka kale ee laha kudejiyow waana laku dhoofiyow dekadda berbera maanta waxaynu joognaa dekeddii berbera waxaynu u joognaa munaasabad qaali ah oo ah furitaanka iskaanka ama aaladda lagu baarayo alaabooyinka kontaynarada ku jira ee maraya dekedda ayaanu halkan u nimid ilaahay baa mahadleh maalinba waxbaa soo kordhaya maantana waa nidaamka iskaanka ee imejinka ama sawirka iyadoon la furin konteynerkii laga helayo wixii konteynerka gudihiisa ku jiray laga daawan karayo hadday yihiin wax mamnuucaada iyo hadday yihiin wax saxaba faa'iidooyinka uu tarayo iskaankan waxaa ka mid ah oo kow ka ah dhinaca amniga waxaa la ogaanayaa alaabta meesha maraysaa nooca ay tahay hadday tahay wax khatara sida hubka oo kale hadday tahay waxyaalaha mamnuucaadka ee kimicalskiiya ka mid yihiin iyo hadday tahay alaabooyin kala duwan konteynerka gudihiisa waxaa ku jira faa'iidada labaad ay leedahay waxa weeyaan wakhtigay fududaynaysaa halkii konteyner walba la furi lahaa oo shayshay loo soo dejin lahaa ee wakhti qaadanaysa iyo hawl way fududaynaysaa waxay keenaysaa in alaabtii mar keliya halkaa la arko dabeedna la fasaxo qalabkun iskaanka ee dekeda berbere laku hirgeliy iyo wayba walbadan isku bedela doone la dareerowka badeecado ha ku degow dekeda berbera